bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel weliba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibow ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryal wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale abee wanaagsan ayaanu awood idinka leenahay akhyaartana dhegaysataay waa sabti axad ayaa soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijkan wareegga waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka soomaaliya oo go-doomisay deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab ee gobollada mudug iyo galgaduud oo ay ka socdaan howlgallada ka dhanaa al-shabaab
al-shabaab soomaaliya meeluusa joogin ma jirto siddeed iyo tobanka gobol in yar maahane inta kale wuu joogaa wuxuu joogaa hiiraan oo galbeedkeeda joogaa lama cuna qabateeyo shabeellada dhexuu joogaa geesaheeda lama cuna qabateeyo madaxweyne xasan shiikh iyo xukuumaddiisa haddii uu rabo siyaasadda uu hadda waddankan ku hagaaya inay ahaato waxaanu barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo si adag kaga hadlay go-doominta dowladda federaalka ay go-doomisay meelo ka mid ah gobollada mudug iyo galgaduud kuwaasi oo ay howlgallo ay ka wadaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug waxaan idiin soo gudbin doonaa waraysi ku saabsan xaaladaha deegaanada ay dagaalamayaasha al-shabaab ku sugan yihiin ee la go-doomiyey iyo wararkii ugu dambeeyey go-aanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedka galmudug ay ku go-doomiyeen degmooyin ay ka mid tahay ceelbuur halkaasi oo la sheegayo in xaaladaha bini-aadanimo ama adeegyada gurmadka ee halkaasi la gaarsiin lahaa ay dowladda federaalka soomaaliya ka mamnuucday ceelbuur galhareeri xaradheere iyo ceelgaras oo dhammaantoodba ka tirsan degmooyinka ama aan idhaahday gobollada mudug iyo galgaduud ee bartamaha soomaaliya barnaamijkan ayaanu caaw idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale aan idinla wadaagi doono waxaa ka mid noqon doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka qaybgalay meertada soddoniyo lixaad ee shirka madaxda afrika ee ka furmay magaalada asaababa ee dalka ethoobiya madaxweynaha jamhuuriyaddu halkaasi khudbaduu ka jeediyay ayaan idiin soo baahin doonaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doono shir lagaga hadlayo amniga magaalada muqdisho oo maanta uu guddoomiye taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya iyo go-aamo shirkaasi ka soo baxay ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadeena kale waxaa caawa ka mid noqon doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey intasharciyeedka nidaamka maaliyadda iyo kheyraadka dhulka hoostiisa haddaba kulankii golaha shacabka oo sidoo kale lagu meelmariyey mooshin boqolkiiba labaatan lagaga jarayo xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mushaaraadkooda si loogu taakuleeyo dowladdan walaalahana ee turkiga oo uu ku dhuftay dhulgariir xooggan oo khasaare baan uu geystay caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa macluumaadkeena kale waxaa ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya oo maanta toogatay laba askari oo siyaabooyin kala duwan dilal kaga geystay magaalooyinka muqdisho iyo balcad ee gobollada banaadir ee shabeellada dhexe haddaba toogashada labadaasi shaqsi ee maxkamadda ciidamada qalabka side ee soomaaliya maanta toogatay macluumaad ku aadan ayaan idiin soo baahin doonaa dowladda jabuutina waxay iska bari yeeshay kuluglaanshaha colaadaha ka taagan magaalada laascanood
wallaahi xaqiiqda markaan u dhabagalno oon sida runta aan ka hadalno dowladda jabuuti marnaba ay maaragtay arrintaasi kuma lugle dhan kastaan ka fiirinay dhan kastaan wardon ka doonanay
ka tirsan golaha waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka jabuuti oo dalsan la hadlay ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordha xaaladaha guud ee magaalada laascaanood iyo wararka kale ee nagu soo kordha intaynu caawa ku guda jirno wareegga ayaan idiin soo baahin doonaa anigoo cabduqaadir cismaan indhoy ayaa caawa barnaamijka idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinayo farsamadu waa cabdiwahaab cabduqaadir mar kale iyo mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
war kaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa hagaag habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay sagaal hal dhibic shan megartis waxaa naga maqli kara efmkaas intiinaan ku sugan gobolka kane banaadir iyo weliba gobolada kale oo efmku uu gaaro qeybaha ugu horeeya ee wareega ayaanu caawa u gudageli doonaa haddii aan ku bilaabo wararka laga helayo gobolka mudug ee soomaaliya ayaa ku waramayo in dowladda federaalka soomaaliya ay go-doomisay meelo badan oo ka mid ah gobolka oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale go-doomintan ayaa la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka galmudug ay go-doomiyeen meelo ay ka mid yihiin ceel garas galhareeri xaradheere iyo ceel buur kuwaasi oo dhammaantoodba ka kala tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ee soomaaliya go-doomintan waxay timaaday kadib markii maalmihii ugu dambeeyey halkaasi oo ay ka socdeen howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab la sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay dhammaan adeegyada ee markaasi dadka shacabka ah ay geli lahaa magaalada iyo wixii kasoo bixi lahaaba ay go-doomisay goobahaasi waa meelaha ay sida weyn uga xoogan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasina ciidamada dowladda ay howlgallo ballaaran ay ka wadaan haddaba goobaha la go-doomiyey xaaladda bani-aadanimo ee ka jirto iyo wararkii ugu dambeeyey ee ku aadan go-doominta dowladda federaalka soomaaliya ee go-doomisay magaalooyinka ceelbuur galhareeri iyo xaradheere si la mid ah magaalada ceelgaras oo iyaduna ka mid ah oo soddon iyo toddoba kilomitir u jirto magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ayaa caawa waxaa ka wareystay xogayaha guud ee degmada ceelgaras ee gobolka galgaduud ee soomaaliya
aada umahadsan tahay maalmihii ugu dambeeyey waxaa dhaqdhaqaaqa xoogan oo ku jiray nawaaxiga gobolka galgaduud qaybtiisa bari iyo koonfureed iyadoo howlgalla ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta galmudug ay iska kaashanayaan iyo dadka deegaanka iyadoo wajiidku haysay deegaanadaas ee lagu xiray lahaay howlgalku si wanaagsan ba u socda waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socdaba in inta yar ay kaga sugan yihiin gobolka galgaduud iyo mudugba inaan kooxda khawaarijta al-shabaab aan ka faramuroojino howlgalku waa socdaa xilli kasta iyo saacad kastaba howlgalkan waa ciidamada dowladda waxay ku wajahan yihiin degmada ceelbuur iyo galhareeri iyo ceelgaras ay kooxda khawaarijta al-shabaab ay ku sugan yihiin waxaan rajeynaynaa in saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socdaba aan kooxdaasi oo muddaba gumaadka iyo ku haysay shacabka inaan ka dulqaadno waa garta marka deegaanada haatan aad ka saarteen al-shabaab waxaa lasoo warinayaa in deegaanadaasi meelo ka mid ah adeegyadii asaasigaha in aanaan la geenin oo la go-doomiyey qaar ka mid a xildhibaanaa maanta hadlay marka maxaa ka jira warka xildhibaanadan ay sheegeen oo ku aadan in magaalooyinka ceelbuur iyo aagaas hoostaga ee lagu tuhmayo shabaabka inay ku sugan yihiin in la go-doomiyey
waa mahadsantahay deegaamada la go-doomiyey waa deegaamada ay ku sugan yihiin kooxda farakoteriska ay gacanta ku hayaan sida deegaanada xorta ahna sida adeegii bulshada dhammaan adeegyada dhan waa kusoo laabteen dowladda federaalka iyo maamulka galmudugba dadkaasi deegaanadii laga xoreeyay kooxda al-shabaab waxay gaarsiiyeen gurmad mucaawino iyo dhan kasta iskugu jirta ah deegaanada kale ee ay kooxda ku sugan yihiin waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala saacadaha soo socda inaan ka war ka faramuloojino dadkuna adeegyada ay u baahan yihiin loo fasixi doono marka waxaan leeyahay dadku wakti yar baa haray maalmaha soo socda iyo saacadaha soo socda bada cadowga insha allahu tacaala waa laga dulqaadi doonaa samarka ha badiyaan waa waa garta marka hal laba saddex maxaad nooga sheegi kartaa deegaanadan waa deegaamada farakoteriska ay kooxdii ku sugan yihiin sida ceelbuur galhareeri garabla ceel la helay ceel garas intaas waay intay ay kooxdu ay ku sugan tahay dhankaasna amar ka soo baxay dowladda federaalka iyo maamulka galmudug ayaa lagu joojiyey dhaqdhaqaaqa gelitaanka iyo kasoo bixitaanka maadaama aan ognahay in kooxdu ay ay farxad ka tahay deegaankaas oo ay doonayaan inay dadka shacabka kusoo dhex dhuuntaan marka waxaa la joojiyey dhaqaaqa gelitaanka iyo bixitaanka deegaamada ay ku sugan yihiin kooxda waa garta marka joojinta dhaqdhaqaaqaas iyay maanta xildhibaanadu walaacay ka muujiyeen Ee, maamulkii meesha ku magacaawna ayaa tihiin marka maxaad kaga jawaabaysaan walaaca xildhibaanadu ay ka muujinayaan in dadkaasi loo go'doomiyo sabab la xiriirta in meeshii ay ku sugnaayeen ee, shabaab lagu- lagu tuhmo
walaacay ay xildhibaanadu mu- ee, muujinayaan waa walaac jira waa sax ee, walaacaasna waa walaac oo si guud ah u wada saameynaya dadka deegaanka amarka ka soo baxay ee, taliska ciidamada xoogga dalka iyo maamulka galmudug iyo kan dowladda federaalka ayaa lagu joojiyay dhaqaaqaasi dhaqaaqaasina ee, dhowaan waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala deegaamadaas go-doonsan ee cadowga uu ku sugan yahay in cadowgan laga dulqaadi doono adeegyadana oo haya dee dib loogu fasixi doono marka si aysan ee, farxadka kooxda al-shabaab ee, ee ka farxanaya deegaanadaasi aysan shacabka ugu soo dhex dhuuban oo aysan ka baxsan ayaa loo go'doomiyey waan rajeynaynaa maalmaha iyo saacadaha soo socdaba in culeyskaasi laga dulqaadi doono ayagana ay meesha ka bixi doonaan marka soo lama oran karo haddiiba magaalooyinkaas in la galo iyo in laga soo baxo la mamnuucay waxay culays ku noqon kartaa marka kooxda laga soo tago dadka ee, rayidka ah sida ee, xildhibaanadu ay sheegayeenba
Een, dadka shacabka ah ee ka imaanaya dhanka kooxda ay ku sugan yihiin waa loo ogol yahay inay kasoo baxaan ay kasoo imaadaan ama ay xoolahooda iyo adeegooda kasoo sarsarsadaan Ee, waxaa la diidan yahay keliya gelitaanka shidaalka iyo waxyaabaha necessariga u ah kooxda maadaama ay meelo kooban kusoo hareen intaas ayaa la diidan yahay maaha dadka shacabka ah ee, way kasoo bixi karaan diyaar ayna u yihiin inay soo gaaraan ama ay imaadaan goobaha cadowga laga xoreeyey Ee, warar baa waxay sheegayaan in la qabtay gaadiid ee, ilaa iyo toddoba gaarayo oo shidaal iyo saanad kale oo raashin ah waday kuwaasoo magaalada dib lagaga soo celiyey ee, gacanta hay-adaha amniga ku jira Ee, wararkaas maxaad nooga sheegi kartaa
sidan kuu sheegay ba horanay ku sheegay ba waxaa la diiday gelitaanka ee, deegaanadaasi sida raashinka iyo cuntadaba oo si ee, kumeel gaar ah loo joojiyey marka wax allaal wixii gaadiid ah ee halkaasi gelayay maanba waa dib ayaa loogu soo celiyey goobihii ay ku sugnaayeen oo markii horeba ay kasoo Wa- wa- wa- waa kasoo garta tageen dagaalo ayaa socda oo shabaabka ka dhana oo gobolada ka socda Ee, sidaad adigu hadda aad sheegtay goobihii haatan galmudug gaar ahaan degmooyinka la tuhmi karo inay si weyn uga xoogan yihiin sida ceelbuur oo kale in haatan go'doon ay ku jirto Ee, dagaaladii maalmihii ugu dambeeyey cagajiid bay ahayd marka loo eego go-aankan dowladda federaalka soomaaliya halkaas ay ka qaadatay soo lama oran karo ee, waxa uu saameyn xoog leh ku yeelan karaa haddiiba howlgalkii uu si xooliya ku socnin dadka deegaankii halkaasi ku sugan
Een, horta waxa xaqiiqo ah in ay ay in ay jirto oo ay saamayntaasu ay ay saameynteeda dadka shacabka ah ee ku nool ee, goobaha ee, laga joojiyay gelitaanka adeegyada waxaana deenayna insha allah ta- in sida u dhaqsiyaha badanna howlgalku hadda wuu socdaa ogtahay koonfurta ee mudug iyo galgaduudba in hawaayada uu howlgalladu ay ka socdaan marka wakti yar ayaa rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan kusoo gabagabaydayno howlgallada dadkaasna ay dib u heli doonaan ee adeegyadii ay mudnaayeen waa garta marka haatan meelaha eh, adeegyada asaasiga laga mamnuucay ee la tuhmayo in shabaabku loo geenayo adeegyada asaas- asaasiga ma loo eegay meelahan magaalooyinkan shacab baa ku badan eh, magaalooyinkaanse shabaab baa ku badan mise waxaa loo eega keliya dhammaanba eh, dhinacyada ku sugan yihiin waa mahadsan tahay amarkaana waa amar ee, si guud uga soo baxay ee, dowladda federaalk ee soomaaliya iyo tan maamulka galmudugba Een, iyadoo loo eegayo dhinacyo badan lana dareensan yahay culayska dadka shacabka ee iyo dadka ay meeshaas ay ka sugan yihiin howlgalladuna ee, si dadka shacabka culayskan intaas oo sano dul saarnaay oo iyaguba go'doon isku jireenaysan bulshada ee, qaybaheeda kala duwan ee dib uga dhaceen iyadoo la ogyahay waxaan aaminsanahay in awayeeto culayskaasi saaran oo wa- wax yar yahay xilliga uu sida u dhaq- dhaqsiyaha badan uu soo gabagabowi doono howlgalkuna uu xilli xilli ka dambeeyaba uu sii xoogaysanaya ee, koox kooxduna aysan markaani een, aysan dadka shacabka ay doonayso inay kusoo dhex dhuumata ay ka farxato si aysan farxadkaasi aysan u dhicin ayaa een, ee, howlgalkan oo een, amarkan usoo baxa waan ka saarayna insha allah Wa- wa- wa- waay- waay. waxaad ka mid tahay maamulka deegaanadii ee laga mamnuucay in wax gurmad ah ama wax adeegyo bulshaha ay gaareen eh, deegaanada shabaabkana ay ku sugan yihiin marka haatan aad ila hadlayso maxaad nooga sheegi kartaa xaaladda dadkaasi maadaama eh, deegaanadii aanay cagtiina aanay gaarin wax dadka deegaanka idinla soo xiriiray oo saameyn ay ku yeelato oo idiin sheegay ma jiraan eh, go'doomintan
dadka saameyn way ku yeelatay oo waa xaqiiqatan wax qarsoon maahan dadka ay saameyn ay ku yeelatay go'doomintani Ee, saameyntuna waa mid aan rajaynayn in hawahayto dhowaan ay culayskaasi ay s- ay uga bixi doonaan saameyntu waa jirtaa waana ku yeelatay bulshada laakiin waan rajaynayna insha allahu tacaala dowladda federaalka iyo tamaamka galmudugba in si u dhaqsiyaha badan ay culayskaasi dadkaas kasta looga qaadi lahay waa waa waa garta marka eh, go'doomintan goormay si toosa amarkooda u soo baxay
lix- ee, muddooyinka ugu dambeeyaba ee, way socotay in ee, dhaqdhaqaaqan ee, kooxaduhu meesha ay ku sugan yihiin in la joojiyo ama ee, muddooyinka ugu dambeeyay oo lix- ee, afartan iyo shanta maalmood ah ee lasoo dhaafay way jirtay inkastoo maalinba maalinta ka dambeyd ay sii xoogeysanaysay waa gartay marka si guud haatan maxaad nooga sheegi kartaa dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ee ciidamada xoogga iyo kuwa daraawiishta galmudug ay ka wadaan aagga eh, gobolada mudug iyo galguduud
Een, dhaqdhaqaaqyadu maalmaha hadda ugu dambeeyey si habsamiloo ku socday welina wuu socdaa waan rajaynayaa insha allahu tacala maalinta maalinta ka dambeyd iyo saacadba saacadda ka dambeyd inay soo xoogayso doono goobo hor lana lasii gaari doono cadowgana laga xoray doono
waa hagaag dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa xogayaha deegaanka xeelgaras cabdifitaax cali xalane oo warbaahinta dalsan u waramayay islamarkaasina wuxuu faahfaahin ka bixinayay deegaanada dowladdu ay go'doomisay arrintaas waxaa si carale kaga hadla qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo maanta warbaahinta la hadlay
joogin ma jirto sideed iyo tobanka gobol in yar maahane inta kale wuu joogaa wuxuu joogaa hiiraan oo galbeedkeeda joogaa lama cuna qabateeyo shabeellada dhexuu joogaa geesaheeda lama cuna qabateeyo madaxweyne xasan shiikh iyo xukuumaddiisa haddii uu rabo siyaasadda uu hadda waddankan ku hagaayo inay ahaato siyaasad dana gaara laga leeyahay iyo taargadyo dad gooniyo la taargadsanayo hadday tahay taas dowlad laguma ahaan karo marka madaxweyne qabiil dhanoo soomaaliyeed hala baabi'iyo cid kaa yeelays ma lahane Ee, qodobada suuriya anigoo waajibkayga gudanayo xildhibaannimo ee matalaadda waxaa jiro qodobada suurarka ku qoran oo cutubka labaad qodobkiisa tobanaad farqooyinka oo ka hadlaya karaamadaha aadanaha iyo xuquuqul aadanaha Ee, lama ogolo in qof si dulmiya oo ama iyadoo la fiirinayo lab miyaa dhadeg miyaa qabiilkiisa eh, aragtidiisa siyaasadeed waxa uu aaminsan yahay diin ahaan in la go'doomiyo ama la takooro haddii arrinkaas uu dhaco xataa haddii si kamaa u dhaco waa dembi iyo kuxadgudub xuquuqda aadanaha lagu xadgudbay waxaa jira degaano oo annaga ka soo jeedno oo galguduud berigeeda ah dadka deggan waxay go'doonsan yihiin muddo bil ku dhow waxaa laga jaray raashinkii caanihii ceelal waxay cabaan oo motoora wixii motoorada ceelashka lagu shidi lahaa oo kale waa laga celiyey baabuurta inay u gudbaan waa la diiday cid kastoo aan islahayn waxbay ka qaban kartaa waa la hadalnay waxaa noola sheegay in amar guud oo ilaa heerka u sarreeyo dalka madaxweynaha inay baabuurtaas ku joogsan yihiin ma sheegi karno sabab dad meel degan oo ilaahay ku abuuray oo shacaba oo lix iyo toban sano dhibaataysnaay oo ewel la'aayeen adeegyadii bulshada oo asaasiga waxbarashada iyo caafimaadkii in haddana la cunaqabateeyo oo biyihii iyo caanihii ilmihii yaryaraay dhulka abaar waaye ma lahan xoolaha ma irmaano caanihii gasacdaha lagu waday iyo laga celiyo iyo raashinkii qalalnaay oo ay cuni lahaayeen ayadoo wax lagu sababayhaana aan sheegi karin suurtagal maahan in laba degmo iyo tuulooyinka hoostagal la dhaho dadka degan al-shabaab waaye al-shabaab soomaaliya meeluusa joogin ma jirto siddeed iyo tobanka gobol in yar maahane inta kale wuu joogaa wuxuu joogaa hiiraan oo galbeedkeeda joogaa lama cunno qabateeyo shabeellada dhexuu joogaa geesaheeda lama cunno qabateeyo shabeellada hooseu joogaa baayo bakoolow joogaa gadow joogaa jubbooyinkou joogaa ma sheegi kara labadaas degmo shabaabka joogaa la cunaqabateeha asaa dadka meesha joogana waa lala leeha waxaa maqlaya nin taliyo ciidan isku sheegaayo la waraysaayoo leh dadka meeshaas joogoo dhan waa shabaab waana la leehaa ee ilaahay loogu dhowaaha ilaahay inuu u dhowaado hadduu rabo shabaab meel kastou taagan yahay horta shabaab uma dan leh dan kalou leeyahay cidda u shaqeehaana asaa og saasna ciidamada xoogga kuma ahaan karaayo kaas midda kale waxaa sheegaynaa annaga annagoo xildhibaana oo dadka deegaankaas degan matalno shan bilood in ka badanaan furuntu joognay dowladna raacdo iyo waxna caawiyo waaweyne iyo waxna garab istaago taas marka waxay muujinaysaa in si gooniya degaanadaas aragti gooniya laga leeyahay ama dagaalka aan annagu aaminsanayn oo ahaa in shabaab lala dagaalayo sida aan u malayna ayna aheene wax kale ay meesha ku jiraan sababtoo annagoo taagan oo deegaanadeenna shan iyo toban kilomitir noo jiraan oo ilaa madaxweynaha aan aragno oon la hadalnay oo ballanbo badan naga qaadee haddana wax hore u socon layo ma jiraan mar waxaa la leeyahy waxaa la aadaya boqol kilomitir ceeldheer waxaa la aada xardheere waxaa jirta in dagaaladan markii uu dagaalku ka socdo shabeellada hoose cunnaa diyaarada lagu geynaayo asaa lagu soo daadinayo in la go'doomiye iska daayo asaa diyaarada lagu siiyayo meelo shabaabku joogo aa diyaarada kor cunnada looga keenaayo marka in meelna shabaabku joogo cunno diyaarada lagu geeyo meelna dadka cunnadooda ayaga ay soo gateen laga celiyo qodobka labaatan iyo toddobaad oo dastuurka wuxuu leeyahay dadka xaqay leeyihiin oo dhaqaale ay bulshadu leedahay ay samaysan karto in ganacsigooda la cuuryaamiyo nolosha laga cuuryaamiyo ayadoo looguma marsiyo haayo shabaab shabaab walaalayaal in lala dagaalo annaga dhowr bilood oo dumara baadiyaha u taagnaynoo furunta u joognay wax la dagaalayo dagaal ka go'an yahoo runana oo aaggaas u socdana waa weynay marka waxaan u sheegaa madaxweyne xasan shiikh iyo xukuumaddiisa haddii uu rabo siyaasadda uu hadda waddankan ku hagaayo inay ahaato siyaasad dana gaara laga leeyahay iyo taargadyo dad gooniya la taargadsanayo hadday tahay taas dowlad laguma ahaan karo waa wixii horeo lagu soo wareeray oo dowladnimada soomaaliya ragaadiyey waxaan u sheegaynaa cod dheer sida ugu dhaqsiyaha badan saacado gudahood dadkaas baabuurtaas raashinka in loo u fasaxo hal qof hadday meeshaas ku dhimato ama hooyo ama cunug yar oo oon iyo baahay ugu dhinto ilaa maxkamadda cadaaladda adduunka ah lisla aadaa oo jiniifo wax laysaga haraaya maaha waana waajibkeenni oo diiniga iyo dastuuriga ahay oon gudaheyno marka madaxweyne haddii aadan ogayno ogow dadkaas dembi ma gelin shacab waaye ewalay dowladdu ka gaabisay oon shan bilood aan dhinac kasta u marayna geeddheer iyo geed gaabin cadowga laga dulqaado oo diideen ciidamadaada xoogga oo wax kasta oo iskudaya iyo garab istaag aan dowladda u samaynay bilisxaanag madaxweyne dadkaas cunaqabataynta aad saarteen ha laga leexiyo xuquuqdooda ay leeyihiin oo nololeed inay noolaadaan wax cunaan cabaan xaqay u leeyihiin biliis codsi waaye ilaa hadda cid allaale ciddii meeshaas amarkeeda bixisay ha ka laabato sida ugu degsiyaha badanna dadkaas cunooyinka iyo shidaalka iyo kulligood ha loo dayay sababtoo ceelal biyo motooray cabaan shidaalka haddoo go'a motoorka waa joogsaa cid u socotana male dagaalna hadda abaabulana oo taaganna male annagaasaa u taagnay soo noogna marka madaxweyne qabiil dhanoo soomaaliyeed hala baabi'iyo cid kaa yeelaysa ma lahane waxaan wax ka bedel waa mahadsantihiin ciidamada xooggaa go'doomiye ciidamada xoog deegaanka oo dadku ka soo guuraayaan xamaroo shabaab joogaan maan ka guurno maalin kastoo ayada madaxtooye derbigeeda laisku qarxiyaa see u guuri karaan dad dhan oo reer miyi oo ilaahay ku abuura meel deganoo boqol sano deganaa maa guuri karo waxaas been waayo meel kastoo shabaab jooga hiiraan habeen kastoo asaga webi kasoo tilaabaa maa laga guuro runta indhaa lagama qaban karae waxa sida saxdaahoo jira hala sheego taas wax oo dood la geli kara maahan taas awood qaybsiga federaalka aaba halis ku galaayo marka gobolkan banaadir taas iishuu kala waayo kan waaba kasii digweyn oo ka saamayntiisau leeyahay laakiin wakhtigeeda imaahay ayaduna ayadaa jidka ku soo jirta sugu weynina amar taliyo bixiyey ama amar wasiir bixiyey ama amar madaxweyne bixiyey dad deegaan joogo iyadoo la fiirinayo argagixiso loo macno qabatay karo deegaanada aan kasoo jeedo waa ceelbuur iyo galaareeri iyo diri waxaa godoomiyey maamulka ka jira meesha iyo dowladda federaalka ciidamada aa lagu sheegay inay godoomiyen maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo deegaanada aan matalo oo aan xildhibaan ku ahay oo maalmahan dhan dhawaa laga soo sheegaya cunuqabateen xagga raashiinka ah oo nolosha asaasiga la xidhiidha waxaan rabaa inaan marka koowaad u sheego waxaan rabaa inaan marka koowaad u sheego oo aan dhaho haddii la rabo in la cunuqabateeyo koox argagixisa ah ama jabhad waxaa muhiima dadka deegaanka joogo in noloshooda iyo qaabkii u noolalahay marka horeba nashqad loo sameeyo amar taliyo bixiyey ama amar wasiir bixiyey ama amar madaxweyne bixiyey dad deegaan joogo iyadoo la fiirinayo argagixiso loo macno qabatay karo waxaan rabaa oo cabsanaya codkii ku biirinaya in dadkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan nolosha asaasiga loo fuso deegaanada aan kasoo jeedo waa ceelbuur iyo galaareeri iyo diri waxaa godoomiyey maamulka ka jira meesha iyo dowladda federaalka ciidamada aa lagu sheegay inay godoomiyeen inta laascaanoodna waa arrin u baahan in qof walba oo soomaaliya ah oo si geesinimo leh ugu dhiirado madaxweynaha jamhuuriyaddana waa ka hadlay arrintaasi qof soomaaliya oo calanka soomaaliya inuu u dhinto arrin dembigaan u arkaa dadkii arrintaas sameeyena cawaaqibtooda inay maraan waayo waxaa loo baahan yahay dadka in go-aankooda masiiriya loo madax baneeyo warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waanigii dibdiloomayo hurdadii idideedaalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lowa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durba waad gamaadaa fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshad isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waaba raaxo socotee shibiska dheh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaaninta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabitaanka coca cola
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxid dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codayse
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberle xal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah aniga taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somta ee leh waa xirma daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda ha hadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afar gees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal
waan ku salaamay kaa qaadaysee tahay fiicana degdegsanida haa dukaankanaan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuma mayrtid hadhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaan waa iska socotaayee islama socotid oo maxaad ku tidhi jeebkaaga u darnida kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaan
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka wareega ayaanu ku guda jirnaa markaan haddii aanu fiirino xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa lasoo warinayaa inay caawa degan tahay inkastoo maanta tiro madaafiic ah ay ku dhaceen xaaladahaasi maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray eedo liisku jeedinaya dhinacyada islamarkaasina ay ujeedin loo jeedinaya dowladda jabuuti inay qeyb ay ka tahay dagaalada ka soconaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ay ku eedeeyeen qaar ka mid ah garaadada iyo coqaasha ku shiray qaar ka mid ah garaadada iyo coqaasha ku shirayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee wararka ku aadan in jabuuti ay ku lug leedahay dagaalka magaalada laascaanood xildhibaan cabdow ciise bu'aale oo ka tirsan baarlamaanka jabuuti ayaa dalsan uga waramay
bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waxaa magacayga la yidhaahdaa cabdu ciise bulaale xildhibaan dowladda jabuuti baarlamaankiisa garabka mucaaridka ka tirsan baana waayahay xildhibaane soo dhowow bal waxaad nooga warantaa sida aad u aragto dagaalada ka soconaya magaalada laascaanood ee gobolka sool oo soconaya in ka badan toban maalmood
wallaahi aad iyo aad baan uga xunnahay dagaalada sokeeye ka dhacaya gobolka laascanood siday dhaqankaygu tahay anugu haddaan jabuuti reer jabuutinahay dagaal sokeeye oo walaalahay soomaaliyeed ka dhex dhacaba markasta waan murugiyo iyo welwel bay nagu dishaa aad iyo aadna waan uga xunnahay waxaan rag mar kastaba ka door bidnaa in nabadeen iyo wanaag iyo dhaqankii soomaalidu lahaa ee maaragtay geedka hoostiisa wax lagu xalimin jiray markuu khilaafina soo dhex galo marka arrintaasi aad iyo aad bay walaac iyo murugo nagu abuurtay macalashaf waxaan de labada qaybood baan u jeedinaa in mar kastaba qoriga lagu horseedin oo nabadda laga hormariyo iyo wadatashiga taasoo salaadiinta iyo dadkii nabadoonadii soomaaliyeedna ay buuxaan labada dhinacbay arrinka in maaragtay nabad lagu soo xidhaan aad iyo aad u jecelnahay waana ka xunnahay waayahay xildhibaane waxaad ka tirsan tahay baarlamaanka jabuuti weliba waxaad ii sheegtay inaad garabka mucaaradka ee baarlamaanka aad ka mid tahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo baxayay warar hoose oo sheegayay in dowladda jabuuti ay ku lug leedahay xiisada colaadeed ee ka aloolsan laascaanood iyo hareeraheeda arrintaas maxaa ka jira
wallaahi xaqiiqda markaan u dhabagalno oon sida runta aan ka hadalno dowladda jabuuti marnaba ay maaragtay arrintaasi kuma lugle dhan kastaan ka fiirinay dhan kastaan wardoon ka doonanay waxaan noo soo shaaxbaxday in ay dowladda jabuuti lug iyo toosba waxba ku lahayn ay marnaba gacan iyo waxaa la sheegay wararka kuntira kunteena ee nimankan xayaayiinta ee facebookyada iyo social mediaka ay sheegayaan inay beentaa noo soo baxday sidaas darteed annagu haddaan nahay ummadda xisbiga garabka ama mucaaradka ah, waxaan nidhi arrintaas inay been tahay oo arrin lagu fidnaynayo shacbiga labada dhinacba soomaalida iyo reer jabuuti xumaan la kala dhex dhigayo markii ay noo soo baxday wararkan beenta ay sheegayaan nimankaasi waxaan ku go'aansanay inaan arrintaa runta ka sheegno xaqiiqdu say tahay inaan sheegno ummadda reer jabuutina waan u sheegnay mar aan so banaanbaxaan ku lahayn kambeeniga oon leenahay waxaasi waa been marnaba reer jabuuti lug kuma lahayn ee waxaase weeyaan soomaalidu dib ha isku noqoto dacaayadda iyo fadeexadda iyo fidnadda ay dhex dhigaysa shacbiga reer jabuuti iyo shacbiga soomaalida ee ummadda ku dhibaataysan ee in maaragtay la joojiyo soomaali maanta gurmad bay u baahan tahay seen deeq u geynaa dadkii dhigbaxay seen uma u gurmanaa weeyaan ee maaha hebel baa ku lugliya hebel baa lagu lugliya warar beeroo ku turkutayna aad iyo aad baan uga xunnahay ummaddana runtaan u sheegnay waxaan nidhi de wixii waxay soomaalidu ku mahmaadaan walaalkaa runta u sheeg magtana la bixi baa la yidhahaa maadaamay warar beena jiraan in dee annagu aan idhaan joojiya waxaasoo horeha laga baxo nabaddaa la soo xiro saa laashligeed baa annagu halkaa baan iska taagnay waayahay kayguna waxa weeyaan in nabad lagu soo dabaalo waayahay ee maxaa sababay markaa in ee jabuuti si gaara loogu xanto in xiisadda ay ku lug leedahay iyadoo ee ay jiri karaan ee dowlado kale oo deris la ah soomaaliya maxaa si gaara jabuuti loogu xantay
horta maalmahan oo dhanba muddo dhowr sannadoodba waxaa dhex socotay khilaaf ee, taliskii dowladdii ee, nabad iyo nolol ka soo jeeday in maaragtay ummadda jabuuti farta ku godo sheeko maaragtay ee, ee, darbijiifku ay ku sheekaystaan oo macno toona lahayn maaragtay la dhex waday waxaas waa wax muddo dheer ay niman siyaasiyiina ay dan ka lahaayeen sidii jabuuti rinjiga uu la daba soco lahayn walaalahooda isku diri lahaayeen annaguna mar kasta waxaan ka doorbidaynay hiil walaal in aanu mu- maaragtay eh, soomaali aan birnana kala goyna siduu madaxweyne xasan sheekh yidhi diyana meermayn marka annagu aad iyo aad baan uga xunay nimanka waxaa samaynayana waan garaynaa iyaguna way isgaranayaan way ogyihiin waan is wada ognahay marka ummadda shacbiga la dhalan habaabinaya unbaan leenahay beenta ka daayo runta u sheega markaasi waa dagaal soo jiitamay oo dhowr sannadood ba iska socday marka insha allah waxaana waa laga gudbi doonaa kooxdaa yare waxaa wadana soomaali oo dhan way arki doo- way garanayaan wayna soo bixi doontaa waana sheeko iska dhammaan doona laakiin waxaan leenahay stop baan leenahay joojiya waxaas dhiigga horta ha la joojiyo nabadna ha lagu dabaalo waayahay ugu dambeyntii ee xildhibaan cabdow annagoo kaaga mahad celinayna fursadaada ee waa maxay kaalinta ee dowladda jabuuti ee ka qusaysa ama kaga aadan xiisadda hadda ka taagan laascaanood
Eh, sidayba markii horeba eh, maaragtay jabuuti ay asal u lahayd ee hiddo u lahayd tan iyo sooyaalkiiba waxa weeyaan in annagu mar kastaba nabad ku baaqno labada walaalaha ee dagaalka sokeeya dhexdeenna aan horay u dabaalno u jixinno mar kastaba jabuuti waxay ahayd meeshii hoygii gogosha dhigi jirtay tiina waanu fadhnay dhaqankeenina waan hirgelinaynaa mar aliya marka reer jabuuti eh, jabuuti waxa looga baahdo shacbi iyo dowladba inaan annagu arrimaha geeska afrika dhammaan xuseeyaba hadday nabad tahayba inaan hormuud ka noqono mar walba aan nabadda ka horseedno sidii caadada ahayd ee carsaha ahayd oo kale diyaar baa loo yahay in xabad joojintaa la shabeeyo shacbigan dhibaatooyada loo gurmado eh, soomaali oo dhan isku baaqdo sidii maaragtay gurmad iyo deeqba loo ururin lahaa dhiiggana loo joojin lahaa labada maaragtay eh, eh, dowladda somaliland iyo iyo iyo iyo shacbigaas haystana waxaan leenahay bal eh, nabad ha lagu soo dabaalo oo caqligu ha shaqeeyo haddii kale waxa weeyaan wayna xuduudahay soo dhaafi markaa sidaa darteed baan leenahay nabad ha lagu dabaalo
taxi
haa walaal Ee, waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaala inaan kasoo baxsadaan rabay deg deg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kulaylka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakollaa qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabitaanka koka kolla hooyo qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim in ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nidofotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisu u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda shirkadda caalamiga hormuud 4g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormuud hormuud 4g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
Thank you.
wanaagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhinaca haddii aanu ku sii socono qodobada kale ee barnaamijka wareega caawa ku jira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada sababe ee dalka ethoobiya ayaa halkaasi kaga qayb galay meertada soddon iyo meertada soddon iyo lixaad ee shirmadaxeedka wadamada afrika oo magaalada sababa ee dalka ethoobiya ka furan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaana maanta halkaasi khudbad ka jeediyey khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu diiradda ku saaray xaaladda guud ee wadanka dagaalka dowladda federaalk soomaaliya ay kula jirto al-shabaab iyo rajada ballaaran ay dowladdu ay ka qabto ciribtirka waxa uu ugu yeeray argagixisada madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladdu rajo fiican ay ka qabto islamarkaasina rumaysan tahay in wadajir shaqo adag iyo ballanqaadi siyaasadeed oo dhab ah soomaaliya ay ka- ay kaga guuleysan doonto ee waa caqabad kasta oo taagan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu sheegay in diiradda la saari doono dhisida jawi lagu heli karo horumar waara baahi waa horumar waara oo haatan baahi ay u qabaan shacabka soomaaliyeed madaxweynuhu waxa uu sheegay in durbaba ho- horumar wax ku ool ah laga sameeyey qorshaha cusub ee dhammaystirka waxa uu ugu yeeray argagixisada lagula dagaalamayo militari ahaan dhaqaale ahaan iyo caqiid ahaanba dadaalada aan wadno jihadan waa kuwii sii xo- waa- waa kuwa sii xoogeysa doono ilaa iyo sharta argagixisada laga ciribtirayo soomaaliya iyo qaaradda afrika oo idil ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh oo madasha ka hadlayay xoojinta siyaasadda loo dhan yahay ayuu sheegay inay tahay arrin aada muhiim u ah gaar ahaan marka la jooga buu yidhi qaaradaha kala duwan sida afrika oo kale soomaaliya waxaa ka go-an buu yidhi madaxweynaha soomaaliya inay si anba qaado wadahadalada iyo dib u heshiisiinta sidoo kale dhammaystirka geedi socodka dib u eegista dastuurka ayuu madaxweyne xasan sheekh khudbadu ka jeediyey madasha meertada soddon iyo lixaad ee shirmadaxeedka wadamada afrika uu ka yidhaahday waxa uu sidoo kale eh, khudbadiisoo dhinacyo badan laheyd uu ku sheegay in siyaasad loo dhan yahay ay tahay aas-aaska nabadda iyo xasiloonida ayna dowladdu ku kalsoon tahay inay dhiirogelin doonto horumar dhaqaale horukac qaran oo waari og islamarkaasina ka dhasha gudaha soomaaliya iyo qaaradda afrikaba madaxweynaha ayaa inta uu halkaasi ku sugnaa sidoo kale waxa uu kulamo la qaatay madaxda shirka ka qaybgalaya oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya dr abiy axmed cali dr abiy axmed cali iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha gobolka iyagoo sidoo kale isla meel dhigay dardargelinta howlgallada ka dhan ah ciribtirka waxaa loogu yeero khawaariijta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo eh, ku guda jiro kulamada uu la yeelanayo madaxda ka qaybgalaya ama kulamo duceedyada uu la yeelanayo madaxda ka qaybgalayo shirmadaxeedka wadamada eh, afrika ayaa sidoo kale kulan la qaatay madaxweynaha wadanka tanzania marwazamiya Zu- waa marwazamiya suhuulo xasan oo iyaduna shirkaasi ka qaybgalaysay sidoo kale madaxweynuhu waxaa loo kulmay madaxweynaha wadanka burundi mas-uuliyiin kale waa hagaag Eh, dhinaca kale haddii aanu fiirino kulanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya maanta waxa ay akhrinta labaad imarsiiyeen hindisa sharciyeedka iyo-aadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka senator muuse suudi yelxow ayaa ka hadlay waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ee loo baahan yahay in lagu eego sharcigan oo uu sheegay inay dhibano u yihiin hay-addan dadka muqdisho siduu hadalku isagu dhigay
waa igaarkaygii xaafaddayduu ku soo koray wadajir adna waa igaarkaygii waa u aqaan nin fiican waayo laakiin iyadoo la iska dabaqaylihaayo uu soo gudbay waxaan jeclahay in layska akhriyo hay-addaani aniga dadkoo dhan aan u hadlaa gaar ahaan gobolkan luulba ooyaanka aan haddana u hadlaa waa aragnaa hay-addaan buuggeedii hore waa kan gebigiisa waa akhriyey aan akhriyaa waxaan arkay horta waxaan u baahnayn inay nala jiraan nimankii amniga iyo wasiirkii amniga ama ku-xigeenkiisa ama wasiiru dowlihi kaligayn inaan doodno waa iska fiicantaa laakiin waxbaa dhiman gudoomiye hay-addan hay-ad muhiima inay tahay waa la sheegay laakiin waxay muhiim tahay hadday shaqadeedu toosan tahay hadday shaqadooda qalloocan tahay waa fidno inaan la sharciyeyn ayaa ka roon haddii shaqadeedu qalloocan tahay hay-addan agaasimi iyo taliye isku mid ah ayaa xukunkeedu ku dhammaaha qodobka labee tobanaad ayuu ka bilaabaha agaasimaha taliyahani ah wuxuu gaaraa qodobka afar- afartee toddobaad ma haasaa wasaaradda ka soo geli waana wax yar waxay ku leedahay hay-adda magacaabideeda waxaa soo jeedahaa golaha wasiirada waxaana dakreetko saxiixa madaxweynaha shaqadeeda maalintou saxiixo aa ugu dambeeyahee sida buuggan ku qoran ra-iisul wasaaraha maalintuu gudbiyo iyo wasiiradiisa ugu dambe- ugu dambeeyahee sida ku qoran intaas waxaa iska leh agaasimaha hay-adda taliyane ah waxuu rabou sameeyaa qofka celihaysana male wasaaraddu kama celi karto buuggaanay ku qoran tahay aniga buuggan waa haystiin sii akhriya aqalkaas waxaa ka soo gudbiyey dad fiican ani guddoomiye ku-xigeenka labaad waa igaadhkaygii xaafaddayduu ku soo koray wadajir adna waa igaadhkaygii waa u aqaan nin fiican waayo laakiin iyadoo la iska daba qaylihaayo uu soo gudbay waxaan jeclahay in layska akhriyo hay-addan aniga dadkoo dhan aan u hadlaa gaar ahaan gobolkan luuba-ooyaanka aan haddana u hadlaa ha la hubiyo hay-addan hana yimaado ninka agaasimahana ka ah taliyahana ka ah oo isku
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saacada hadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo